aan arkayay isma nabadgelyo ku baaqaya kollayba anigu waan la qaadanaya laakiin markee la qaadanayaa ismada ka hadlay burco baan ka hadlaya beel bay u badnaayeen waa lays yaqaanaa beeshaa ay u badnaayeen waa beesha ciidankoodu tafaraq ugu badan yahay bal iyagu labadii ha iswaafajiyeen waxaan filayaa ismadu labadaa inay iswaafajiyaan war ciidankiina xalkan ugu badan oo waan hubaa nabaddan aad ku baaqaysaan waxay ansax noqonaysaa markaad ciidankaaga meesha kala noqoto dawladda uu hogaamiyaha u yahay biixi mas-uul ninaka ma aha waa waa waa freelancer waa iska loose guy waa nin qofku hadduu lumo waxa weeyaan maxaan qabaa inuu yahay nin madaxa ma jeclayn laakiin nin madaxo ay ka lunsan tahay maamulkii baan u arkaa sanad isagaan joogin buu oorayni dalkii qurub qurbu gooyi waxaan dareemayaa lix biloodoo dambe inaanu sii jirayn haddii aanay ka fakarin reer somalilan wixii u dan ah ma jeclayn inaan isku daro siyaasad iyo maalin farxadeed waxaan ku soo koobayaa nolosha inta ka hadhay baan idinku ducaynayaa ilaahay kii ugu wanaagsan haydinkaasi waxa weeyaan waxaa nolosha qofka bini aadamka waa hiigsi weeyaan waxaa ah ballan u ah waa un sky bay yidhaahdaan sky the limit waa cir inbaa qofka u ah xad u ah inta aad adigu fakaraysa ee shaqaynayso ilaahay qof waliba wixii uu isagu niyadda ka rabo ee u rabo allaha gaarsiiyo waxaan dhammaanteen inoogu ducaynayaa dambi dhaaf iyo cafi innaga iyo waalidiinteenba ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba reer puntland gaar ahaan waxaan leeyahay yaan laylaawin qof waliba homework ha u qaato arrintan tukaraq iyo xoraynta dalka qof waliba caqli iyo fakar iyo dhaqaalo wixii aad wax kaga tari karto kaga tar meeshay ka soo baxdana ilaahay wax qayr qaba ha idiin siiyo jannada inoo ballan aad ba umahadsantiin